shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan shacabka puntland bahda media cid kasta oo ay u suura gasho inay dhegaysato ama ama fiirsato programkan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkan jaraa-id aan isugu kin yeeray maanta wuxuu ku saabsan yahay warqad ka soo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka oo ciwaankeeda ujeeddadeedu yahay shaqaka fariisin shaqaka fariintisaas waxay ku socotaa ku taliyaha ciidanka booliiska dowladda puntland ogeysiin dhammaan ciidamada booliiska meel kastay joogaan ogeysiin wasaaradda maaliyadda dowladda puntland ogeysiin wasaaradda amniga d d r dowladaha iyo dowladaha hoose puntland ujeedo shaqaka fariisin waxaa dhammaan mas-uuliyiinta warqadaani tooska iyo ogeysiinta ku tahay lagu wargelinayaa in shaqadii laga fariisiyey ilaa amar dambe taliyaha ciidanka booliiska dowladda puntland cabdulqaadir shire faarax ereg maantoo taariikhdu tahay agost toddobiyo labaatan labaatan toddobiyo toban waxaa ku saxiixan fulin wacan cabdixakiin cabdulaahi cumar camir madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland waxaan rabaa marka inaan ka bixiyo faallo yar sababta ay ku timid iyo aasaaskeedii meeshuu ka bilowday shalay subaxii sideeddii subaxnimo anoo xafiiskayga fadhiya waxay soo wacay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu weydiiyey inaan ka warqabo case labiiyo toban arday oo laga sii daayey saldhiga dhexe ee garowe waxaan ugu jawaabay madaxweyne ku-xigeenka haa madaxweyne waa la socdaa taliyaha qaybtaa sii daayay waana ii sheegay wuxuuna kusii daayay si sharciga waafaqsan wuxuu i weydiiyey wuxuu i amray inaan shaqada ka joojiyo taliyaha qaybta ilaa amar dambe inta laga baarayo kayskaas waxaan ka codsaday madaxweyne ku-xigeenka amar qoraala inuu keeno si aan shaqada uga joojiyo kadibna wuxuu yidhi waxaan bixinayaa amar afka ah oral order shaqada ka jooji kuma joojin karo oral mawaadin mas-uuliyad haya oo shaqadiisa gudanaya haddana ugu maqan shaqo gobolka dhexdiisa magaalada burtinlo ku maqan oo shaqo qaran aan uga diray shaqada inaan ka joojiyo abaalgud buu xaq u leeyahay xaq uma leh in shaqada lagaga joojiyo oral haddiise adigu madaxweyne hata aad ka joojinayso warqad qoraal oo amara isi taan adiga kaaga joojinayay baan soo saarayaa waa hagaag baani madaxweyne waa ku mahadsanta sidaa darteed warqaddaanu soo saaray aan hadda idiin akrinayo waxaan rabaa inaan shacabka puntland u xaqiijiyo xaqiiqada dadkaa la sii daayay waxay ahaayeen halkan waxaan ku hayaa warqad uu soo qoray taliyaha saldhigga dhexe dhamme maxamuud muuse bile warqaddaas xafiiskayga ku socotay ana igu socotay ii soo diray wuxuu leeyahay taariikhdu markay ahayd kow iyo labaatankii waxaa sarreeye guuta muxidiin axmed muuse saldhiga ku soo xiray wiilal tiradoodu dhan tahay saddex iyo toban kuwaas oo ku eedeysnay ku eedeeyey in ay yihiin roberi ama burcad dadka dhaca hase yeeshee kuma keenin wax muujinaya in ay dembiyadaas galeen qalabkii dembiga lagu galay iyo qalabkii ay boobeen midna laguma keenin taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii waxaa kormeer noogu yimid guddoomiyaha maxkamadda derajada koowaad oo ay la socdeen garsoore iyo kaaliyaha maxkamadda saldhiggii bay yimaadeen si ay u kormeeraan oobiga iyo saldhigga waxa yaalla waxay waxay yidhaahdeen maxay ku xihan yihiin tobanka wiil keena wixii lagu qabtay waxaan u sheegnay in uu noo keenay muxyidiin oo yidhi wixii aan ku qabtay ee ay wateen ayaan idiin keenayaa noomana keenin haddaba waxaa wacay maxkamadda waxay wacaysaa muxyidiin oo ku tidhi maxkamadda keen wiilasha iyo wixii aad ku qabatay taariikhdu markay ahayd lix iyo labaatankii waxaa kormeeray kormeer noogu yimid taliyaha qaybta booliiska gobolka nugaal wuxuu arkay maxaabiis xihan wuxuu yidhi wiilashaan ma u haysaan galdacwadeed iyo dembi muujin waxaan ku niri uma hayno waxaa waxaana wiilasha ka mid ahaa laba wiil oo t b qabta oo daawo ka qaadanayay magaalada iyo kuwo arday ah oo iskuulkoodii dhaafay kuwaas oo ka haray dadkii timaha laga jaray ee ganaaxa lagu qaadayay ee kantaroolka laga sii daayay dadka loo haysta taliyaha qaybta gobolka nugaal waa dhallinyarada noocaasa halkaa waxaa ka cad taliyaha saldhig oo caddaynayaa dad la ganaaxay inay jiraan maxkamadina ma ganaaxin cidda ganaaxday waa la isweydiinaya waa in la dabagalo la ogaado cidda ganaaxday oo lacagta ka qaaday oo timaha ka xidhiirtay waddanka dowlad baa ka dhisan sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn buu leeyahay constitution buu leeyahay lagu kala dambeeyo oo lagu hogaamiyo maamulka dawliga shuruuc baa jirta ciidanka booliis ku shaqeeyo koodija binaale ama xeerka ciqaabta iyo xeerka habka ciqaabta wixii aan waafaqsanayn wixii aan waafaqsanayn procedureka ama waxaa la yidhahda procedura binaale ama final procedure code wixii aan waafaqsanayn oo lagu soo xiro saldhigga waxay muujinaysaa inaanay jirin shuruucda waddanka u degsan inaan loo hogaansanayn procedure binal code wuxuu amrayaa afartan iyo siddeed saac wixii ka badan in garsooro la horgeeyo oo la weydiisto xalaalayn haddii kayskaas ay u dhiman tahay baaris ama eedaysanayaashii ama markhaantihii qaybi kaa maqan tahay ardayda lasoo xiray kow iyo labaatankii fal kasta ha ku jireen fal qofku dembi waa geli karaa da' kasta ha noqdee laakiin wuxuu u baahan yahay in sharciga la waafajiyo kow iyo labaatankii baa lasoo xiray lix iyo labaatankii baa la sii daayey lix maalmood bay xirnaayeen garsoorana lama horgeyn wax evidenisa ama caddayn oo muujinaya in lagu hay inay wax boobeen iyo qalabkay ku boobeen iyo ciddii mxuu ah dhibanaha ahayd ee dacweynaysay midna lama keenin saldhigga obigaa lagu qoray galdacwada looma samayn statement lagama qorin selisiono lagama dirin ma aha iyaga oo keliya dhammaan saldhigyada waxaa ka buuxa oo ay ku soo booqdeen hay-adda xuquuqda aadami waxaa waxay soo booqdeen steeshimada booliiska magaalada garoowe dhammaan waxaa ka buuxa dad qaarkood xiran yihiin saddex bilood iyo afar bilood oo aan la horgeyn maxkamad halkaa waxaa ka muuqanaysa inaan la daryeelayn xuquuqda shacabka dadku dembi waa geli karaa laakiin waxay leeyihiin hab loo saxo qofka marka la xirayo ama la xukumayo waa sixitaan maaha in la dilayo waa la saxaa dadka jeel baa la geeya jeelka waa lagu saxaa jeelkay ku jiraan dhowr sannadood waan tegay maalin dhoweyd number aada u fara badan ayaan ku arkay oo aan xukunnayn oo aan galdacwadeed lahayn oo jeelka isaga jira waxaan tegay saldhigga galbeedka waxaa la yidhi muxudiin bay u xiran yihin waxaan tegay saldhigga dhexe waxaa la yidhi muxudiin bay u xiran yihin madaxweyne ku-xigeenkaan weydiiyey gurigiisaan ugu tegay maalinta jimcaha waxaan weydiiyey dadka noocaas inay xiran yihiin xuquuqna ay leeyihin xaq u leeyihiin in sharciga la horgeeyo hadday dambi galeen wuxuu iigu jawaabay wax jawaabaan qancin waan ogahay buu yidhi dadku inay xuquuq leeyihiin laakiin cabdiweli baa mas-uulka ah sidaasuu iigu jawaabay waxaan leeyahay marka cid kasta oo mas-uuliyad haysa mas-uuliyadda ama maalin hay ama ama ama bil hay ama sanada hay xuquuqda dadka shacabkaahi waa lagama maarmaan waa in la ilaaliyo haddaan la ilaalin dee dadku marka dambe kolley un ahaan mayaan dad iska xareysan qaar baa ku curyaamay ba hadda laygu saldhiga dhexaan ku arko kici waayo layidhi excuse me laygu yidhi lugahooda ku soconaya marka saldhiga imanaya maantana aan dhaqaaqi karin taliya maxamed saciid baan yidhaahdaa warbaahinta iskusan ka socdaa taliyaha booliiska puntland baa tahay meelaha ugu badan ee aada haatan tilmaantay horeyna aan ugu ogeyn in dadka lagu xiro qaybtood bilo badan ku dhexnaadaan qaar lagu ganaaxo waxaa ka mid ah saldhigyada waxaana xukuma taliyaasha qaybaha ee adiga iyo taliyaasi marka dhaliishaas male ma maidin muuqata inaan leedihiin ninka booliis ahaan oo shaqadiina qabsan waayey oo ciddii dacwad loo haystana maxkamad horgeyn waayey ciddii kalena fasixi waayey
aada waa umahadsan tahay waa su-aal wanaagsan anigu taliye ahaan laba jeer baan ogaan karaa stageka cidda ku xiran markaan kormeer ku tago oo aan sheegareeyo cidda xiran iyo waxay ku xiran yihin iyo riboortka taliyaha qaybta ii keeno waa ii keena taliyaha qaybta riboorka inay xiran yihiin dad noocaasa taliya xigeenkaa liis ka soo sameeyey madaxda iga sarreysaan u geeyey iyagaan u gudbiyey wax tilaabana kama ay qaadin
daahir cabdilqadir baa la yidhahdaa puntland t v baan ka socdaa waxaan rabaa su-aal kale inaan ku weydiiyo oo ah adiga muxiyadiin maxaa yahay xiriirka idin ka dhexeeya wada shaqayn idinkama dhexaysa mina idinka dhexdiin
muxudiin waxaa loo magacaabay laan la yidhaha laanta la dagaalanka argagixisada iyo muqaadaraadka halkan waxaan hadda ka akrinayay dadka muxudiin soo qabtay inaan lagu eedeynay muqaadaraad iyo argagixisa midna ee lagu eedeynayeen dhalinyaro magaalada faralxun ka samaysay muxudiin shaqada u hayo ma aha shaqadii loo idmaday waa shaqadii ciidanka booliiska qeybta nugaal ay lahayd hoyan shaqadu hayaan waxaana waajibaadku saaran yahay madaxda kale inay kala sa- madaxda sare inay kala saarto shaqada booliiska iyo shaqada la dagaalanka argagixisada kow qodobka labaad waxa weeye la dagaalanka argagixisada puntland buu muxudiin xil saaran yahay wuxuuna ka shaqeeya magaalada garowe oo keliya aaway magaalooyinkii kale kow garowe waxay ku taallaa xuduntii waddanka muqaadaraadkii argagixisadii iyo qaraxyadii iyagoo socday waxay tegayaan boosaaso garoweyna soo mareen muxudiinna ciidankiisa wuxuu ka kooban yahay garowe idinkaa jawaabta la idinka rabaa taliya waa maxamed